halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jir mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiis xagga hooyada in kastoo markii hore uusan rumaynin hadalka masiixa laakiin kolkii dambe wuxuu yeeshay rumaysad weyn oo wuxuu ka mid ahaa odayaashii kiniisaddii yeruusaalem wuxuuna qayb weyn ka ciyaaray inuu qaboojiyo khilaafaad ku yimid kiniisaddii bilowgii laga dhisay magaalada yeruusaalem wuxuu kaloo ahaa nin ficil leh oo haddana is-hoosaysiis badan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii aynu idinka siinay aayaddii afar iyo tobanaad cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub waxaanan hadalka ku soo jarnay in dadku ay mas-uul ka yihiin dembiyadooda laakiin aanay ilaah ama cid kale ku eedayn karin waxaana rasuul yacquub oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu leeyahay mid kasta waxaa jarriba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo haddaba wax waliba haddii loo raaco sidii ilaah beri hore uu u dejiyey way wanaagsanaan lahayd cuntadu way wanaagsan tahay laakiin dhuuninimadu way xun tahay qamrigu beryihii hore wuxuu ahaa dawo oo ilaa iyo iminka dawooyinka waxaa ku jira in yar oo qamri ah sababtaasi aawadeed qofku wuu wareerayaa markii uu qaato kaniiniyada qaar hase yeeshee markii layska badiyo qofku wuu dawaqayaa oo xikmadda ayaa ka tegaysa isku-tagga ragga iyo dumarka u dhaxeeya ama guurku wuu wanaagsan yahay hase yeeshee haddii aan sidii ilaah uu u yidhi loo qaadan iyaduna way qalloocan tahay waxaan garanaynaa dhibaatida ay keenayso haddii guurka xalaasha ah laga boodo oo nin uu doorto inuu sannad waliba naag cusub guursado kitaabkuna wuu mamnuucay oo wuxuu leeyahay wixii ilaah uu isku xidhay ninna yaannu kala furin ninku ma ahan inuu naag kala guursado naagtuna ma ahan inay ninkeeda qarashyaraan uga tagto mid waa la oggol yahay in naagtu ay ka gaabsato inay guursato nin aan qarash haysan markiise ay ilaah hortii axdi ku gasho oo ay ballan ku qaaddo inay ninkeedii la noolaato waxaa la doonayaa inay axdigii ilaah hortii ay ku gashay ayan ka tegin ninkuna waa la mid oo la dooni maayo inuu naagtiisa sinaba ku furo waxaan ka ahayn sino haddaba ragga cilminafsiga ku horreeya ee masiixiyiinta ah waxay dadka baraan in eeddu ay tahay wax aan layska dhaqaajin karin ama aan innaba qofka ka tegin taasina waa dhab oo dembiyada qofku uu sameeyo kama tagaan ilaa uu qirto uu ilaah saamaxo waxaana saamaxaadda lagu helaa magaca masiixa oo dembiyadaadana waa laga cafinayaa haddii ay sida jamalka u weyn yihiin iyo haddii kale hase yeeshee qolyahan masiixiyiinta ahayn ee cilmi nafsiga ku horreeya waxay dadka kula taliyaan inay dembiyo kale sii galaan oo haddana ay is-ilowsiiyaan taasina suuragal ma ahan oo cidina dembiga ay gashaa isma moogaysiin karto hase yeeshee waxaa jira kuwo badan oo isku sheegay inay yihiin rag ku takhasusay cilmi nafsiga oo rumaysan in dhibaatooyinka qofka haya ay ka dhaxleen waalidkoodii hore waxaanay isku dayayaan inay xal u helaan qof waliba ee dhibaataysan oo u yimaada runtuse waxay tahay inaannu ninna qof kale dembigiisa ama dembiyadiisa ku eedayn karin dembiga adigu aad geysato adiga ayaa lagu haysanayaa haddaba saaxib dhibaatooyinka ku haya wax baad ka qaban lahayd haddii aad ula imaan lahayd masiixa nool oo iminka fadhiya gacanta midig ee ilaah waxaanaad qiran lahayd dembigaaga haddii kale wax badan ayaad ka fakaraysaa dembiyadaada oo niyaddaaduna way welwelsanaanaysaa waxaana nebi sulaymaan uu leeyahay sida ku qoran kitaabka mahmahyada cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda toddobaad sida tan qofku waxa weeye mar waliba sida uu qalbigiisa kaga fakaro markaa qofka haddii uu faldembiyeed ka fakarayo marka hore waa inuu bilaabo inuu ka fakaro dabadeed ayuu falkii samayn karaa hase yeeshee haddaannu ka sii fakarin wax isla markiiba iska imaanaya ma lahan suuragal ma ahan in nin naag uu u tago haddaanay jirin fikir hore oo labadoodaba ku jira ninna qof ma dilo haddaannu hore uga sii fikirin inuu wax dilo qofku wuxuu u ficiltamaa hadba sida fikirkiisa uu yahay rasuul yacquubna wuxuu leeyahay mid kasta waxaa jirraba damaciisa sharka ah oo u keena dembi maadaama sharku uu ina soo jiito ayaa weliba ciise masiixna uu doonayaa inuu sharka inaga soo kaxeeyo oo uu dhankiisa inoo soo jiito sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka laba iyo tobanaad aayadda laba iyo soddonaad jeceyl buu inagu soo jiidanayaa masiixu oo wuxuu doonayaa inuu mid waliba ku soo xerogeliyo nimcadiisa iyo jeceylkiisa sida daacadda ah sharku waa sida magnad oo kale waxaan dhammaanteen garanaynaa sida ay u wanaagsan tahay in saaxiibbo la lahaado oo haddii saaxiibbadaa oo dhan ay qayilayaan waxay kuula muuqanaysaa sida nin laga tegay haddaadan la fadhiisan oo aadan samayn waxa ay samaynayaan dembiga ay samaynayaan ayaa ku soo jiidanaya waayo waxay helayaan asxaab badan oo rag iyo dumarba leh waxaana jiraya halkaasi kaftan iyo sheeko iyo qosol badan waana waxyaabaha qofka caadiga ah soo jiidanaya oo dooni maayo qofku inuu dibadda ka joogo maadda xifaaladda iyo sheekada isku dhacaysa ha yeeshee waxyaabahaasi ayaa sirikh kuu noqonaya oo waxay ku dhaafinayaan wakhtigaagii muhiimka ahaa waxaanay kaa dhigayaan mid ugu dambaynta u dhaca falalkooda xunxun laakiin dusha ka wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo sagaashan ee axdiga cusub warqaddii rasuul yacquub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho marka dhanka kale laga eego wuxuu rasuulku leeyahay markii damacyadiinnu ay weynaadaan waxay keenayaan dembi oo markii dembigiinnu buuxsamana dhimasha ilinka idiin joogta marka uu leeyahay uuraystay waa marka qofku uu ka fakaro falka uu gelayo oo dabeetana uu la dhaco uu qaato fikirkii sharka ahaa waxaana jarribaadda keenaya dabeecaddayada dembiga leh oo fikirka sharka ah la dhacsan fikirka sharka ah wuxuu noqon karaa in qof la soo bililiqaysto si kale oo lagu bililiqaysanayana ma lahan laakiin marka hore waa in laga fakeraa sida loo fulinayo qorshaha waxay taladu ku soo dhammaanaysaa in la gaado goor gudcur ah oo habeennimo ah si qof kale aanu ku arag waxaa jirta maahmaah mooryaantu ay leeyihiin oo leh nin nool wixiise lama qaato waxay ka micno tahay maahmaahdaasi in qofka la dhacayo marka hore la dilo dabeetana wixiise la qaato marka fikirka ceenkaas oo kale ah la qaatana qofkii wuxuu uuraystay damac markii uu fuliyana wuxuu dhalayaa dembi marka aan ku xusuusiye waxaa ku qoran kitaabka bilowgay cutubka afaraad qisadii qaabiil iyo haabiil qaabiil markii allaberigiisii la diiday wuxuu bilaabay inuu ka fikiro sidii uu ku dili lahaa walaalkii haabiil ilaah oo garanaya fikirka sharka leh ee qaabiil ayaa soo dhex galay arrinta oo wuxuu u yimid qaabiil wuxuuna siiyey talo ay tahay in mooryaan waliba uu ogaado bal aynu la soo kala baxno kitaabka bilowgii cutubka afaraad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo rabbigu wuxuu ku yidhi qaabiil maxad u cadhoonaysaa maxaase wejigaagu u madoobaaday haddaad wax wanaagsan samaysid soo laguma aqbaleen haddaadan wax wanaagsan samaynse dembi ilinkuu kuugu gabbanayaa doonistiisuna aday noqon doontaa adiguna waa inaad xukuntid isaga haddaba markii aad balaayada uuraysatid wiil yahow qoriga sitaa gadaal eeg oo ogow in ilaah uu ku eegayo waayo isla dembigaas aad gelayso ayaa adigana kuula tegaya oo sinaba ku baxsan maysid keebaa wanaagsan inaad ilaah weligaa ka dhaqaaqdo ama ka tagto oo aad qof kale soo disho oo aad xoogaa dollar ah soo qaadato mise waxaa ku wanaagsan inaad qoriga iska tuurto oo aadan midow ilaah uumay oo aan waxba kaa galabsanin soo dilin oo aad ilaah hortii waan waan ku lahaato keebaa haddaba ku wanaagsan labadaasi ilaah wuxuu leeyahay dembi ilinkuu kuugu gabbanayaa doonistiisuna aday noqon doontaa adiguna waa inaad xukuntid isaga waxaa haddaba aan kaala hadlayo waa jarribaadda dembiga oo ay keeni karto damac adiga kuugu jira qab iyo maseer haddaba aan ku weyddiiye su'aal jarribaaddu ma dembiga jawaabtu waa maya ha yeeshee markii qorshihii dembiga lahaa la fuliyo ayuu dembiga bilaabanayaa haddaba waxaa laysku raacay in dembigu uu yahay qorshaha qalbigaaga ku jira markii la fuliyo wixii ka horreeya waa jarribaad welibana waxaad leedahay fursad aad kaga baaqsato mid waliba oo innaga ah waxaa inagu jira damaca lacagta iyo weliba fikirro shar leh waxaa loo baahan yahay isla sidii ilaah uu u sheegay qaabiil inaan garanno in dembiga aan ka hor imaan karno oon diidi karno inaan u hoggaansanno falalka sharka leh wakhtigan dambe dad ayaa qiil u raadinaya dembiyada dadka ay gelayaan balse qiil ma laha dembi oo ninna loo cafin maayo nin kale dhiiggiisa waayo horey buu rabbigu u sheegay oo wuxuu yidhi ninkii nin dhiiggiisa daadiya isna mid kale ayaa dhiiggiisa daadin doona waa xukun meel kuu yaalla fikirrada sharka ah ee aad ficilka ka dhigto oo waa wax ku sugaya haddii aadan cidna dilin laakiin waxaagu damiir xumo keliya ay ku siman yihiin xukun baa iyana meel u yaalla oo wuxuu qorniinku leeyahay sidaannu ku soo aragnay kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad sinada iyo khamriga iyo khamriga cusububa qalbigay la tagaan damiir xumadu waxay leedahay qalbi madoobaad rasuul yacquubna wuxuu leeyahay dembiguna kolku weynaadu wuxuu keenaa dhimasho marka ay sidaasi tahay saddex nuuc oo dhimasho ah ayaa ku qoran qorniinka ama looga hadlay tan koowaadina waa dhimashada jirka qof walibana wuu dhedhaminayaa sida aad wada ogsoon tihiin waxaa kaloo jira dhimashada ruuxa waana xaaladda kuwa baadiyoobay ay ku sugan yihiin waa kuwa xadgudubyadooda iyo dembiyadooda ku dhintay sida ku qoran warqaddii reer efesos cutubka labaad aayaddiisa koowaad ugu dambayntiina waxaa jira dhimashada daa'imka ah oo ah tan ay helayaan kuwa dhinta iyagoo aan masiixa rumaysan dhimasho waxay ka micno tahay aasaasiyan kala dhaqaaqid markaana kan muhiimka ah haddii jarribaadi ay soo gasho oo uu u dhaco dabadeedna u dembaabo wuxuu luminayaa wehelnimadii uu ilaah la lahaa waxaana taasi ay u noqonaysaa kala dhaqaaqid uu ilaah ka dhaqaaqayo rasuul yooxanaa oo arrinka kala dhaqaaqidda ka faalloonaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda lixaad sida tan haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runtu ma falno haddaba ma ahan inaad ilaah wehel la ahaanayso adigoo dunuub galaya dembiga ugu weyn ee dadku ay maanta galayaan waa sinada oo waa dhibaato haysata qof waliba mana ahan wax cusub waxaanan isleeyahay waxaa macaasida badinaya dharka khafiifka ah ee habluhu ay jecel yihiin inay xidhaan ee laga arkayo jirkooda waxayna keentay in dadka ay macaasida ku badato iyadoo ay ugu wacan tahay dhar xidhashada dumarka aflaamta wasakhda ah daroogada qaadka iyo weliba qamriga waxyaabahaasi ayaa sare u qaadaya sinada oo waxay gaarsiisay heer aan horay loo arag haddaba ma ahan in waxyaabahaasu ay dhib ku hayaan dadka soomaalida ah oo keliya waxay khatar geliyaan qowmiyado fara badan ama ay horay u soo gelisay waana wixii keenay in dowladdii reer rooma iyo tii baabilon iyo tii giriigtuba ay dhacaan waxaa soo riday sino iyo khamri iyo madadaalo waxaa ku badan hablaha maanta inay iska furaan raggoodii hore oo ay guursadaan kuwa cusub dhallinyaradana waxaad arkaysaa inay raacayaan calooshooda iyo raaxadooda iyo tamashleyntooda haddii ay rag yihiin ama haddii ay dumar yihiinba waxaa wanaagsan in la wacyigeliyo oo loo sheego inaan wakhti wanaagsan lagu helin guursashada gabdhaha yaryar ama nimada yaryar farxaddu waxay ka timaadaa rabbiga waxaana sabuurluhu uu leeyahay farxad iyo haybadduba hortiisa yaallin miyaad garanaysaa taas waa inaan farxadda laga helin muqaadaraadka iyo sinada hase yeeshee dadka qaarkii bay la tahay inay dunuubtooda la baxsanayaan markii damac la uureysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna wuxuu keenaa dhimasho dembiguna wuxuu keenaa in dadku ilaah ay ka dhaqaaqaan oo wehelnimadii ilaahna ay lunto haddii aad tahay mid ka mid ah carruurtii ilaah dembiyadaada waa lagu ciqaabayaa ama lagu xukumayaa haddaadan adiga isxukumin oo isxakamayn haddaba jarribaaddu way ku badan tahay dunida maanta oo masiixiyiinta waa la jarribaa waxaan dhegaystow la kulmay nin dhallinyaro ah oo doonayay naag nin kale uu qabo markii aan ogaaday ayaan kala hadlay oo waan ka waaniyey wuuna garwaaqsaday inaanay habbooneen in nin kale naagtii laga furo iyo in labadooduba ayan farxad helaynin haddii ay sidaasi yeelaan wuxuu gartay in farxadda iyo haybadduba ay ilaah xaggiisa ka timaado farxad heli maysid haddii naag ninkeedii qabay uu iska soo furay oo adigu aad guursato waxaannu dhammaantayo wada garanaynaa in hablaha qaar ay raggooda isaga furaan inay kuwo kala guursadaan ragguna waa la mid oo wuu furayaa tii hore miyaanay wax laga xumaado ahayn in bulshada ay taasi ku badato maanta ninbaa wuxuu jeclaanayaa naag nin kale uu qabo lacag badan ayuu siinayaa markaasuu leeyahay ninkaasi ku qaba iska fur gabadhii baa dadkeedii u tegaysa oo waxay leedahay aniga ninkan dooni maayo dadkii gabadhu ay ka dhalatay ayaa ninka u imaanaya oo waxay ku leeyihiin war gabadhu haddaanay ku doonayn ma lagu qasbayaa iska fur gabadha wadaad baa haddaba loo soo yeerayaa isaguna lacagta yar buu u xilanayaa wadaadkaasi markaasuu daqiiqaddiiba ka furayaa ninkeedii waxaase la iloobay in waxa ay samaynayaan aanay xalaal ku ahayn ilaa hortii wuxuuna qorninku leeyahay wixii ilaah uu isku xidhay ninna yaannu kala furin ninkuna sidaas oo kale ayuu gabadha ku samaynayaa oo xitaa mararka qaarkood ilmaha gabadha uu furay ay dhashay masaruufi maayo wuxuuna ku indhacad yahay naag kale oo dareenkiisii oo dhanna halkaas ayuu jiraa wuxuu ku dhacay damac oo mana garan in damaciisa uu sito oo damaca uu uuraystay oo damacii oo uuraystay ayaa isku rogay dembi markii uu naagtiisii furay rasuul yacquub garasho weyn buu u lahaa sida marka hore dembiga uu ku bilowdo iyo sida uu ku dhammaado wuxuuna ku bilowdaa damac wuxuuna ku dhammaadaa dhimasho haddaan horay idinku sii wadno cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub baalka saddex boqol siddeed iyo sagaashan ee axdiga cusub ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan yaan laydiin khiyaanayn walaalahayga aan jeclahayow rasuul yacquub wuxuu iminka leeyahay yaan laydiin khiyaanayn waxaana kelmadda ay u dhigmaysaa yaan laydiin baadiyeyn waa sida laxdii luntay ee ka baadiyowday sagaashan iyo sagaalkii kale ee idaha ahaa ee laynoogu sheegay masaalkii ciise masiix waa laxdii luntay ee arijiruhu intuu sagaashan iyo sagaalkii kale ka tegay iyada keligeed doondoonay markaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay yaan laydiin baadiyeen ama yaanay idinla noqon inaad dembiyadiinna la baxsanaysaan qofka dembiga badan waxaa ka lumaya xidriirkii uu ilaah la lahaa waayo isagu maba ahan mid mar kale dhashay haddii markaasi ay kula tahay inaad dembi ku noolaan karto oo aad ku raaxaysan karto kama tirsanid mu'miniinta ilaah oo maba dhib badna in la kala saaro qofka masiixiga ah iyo kan aan masiixiga ahayn haddaba waxaan maqlay qiso dhex martay laba nin oo masiixiyiin ah oo kala haysata laba madhabood mid wuxuu rumaysnaa mid wuxuu rumaysnaa mar haddii la badbaadiyo inaannu ka lumaynin masiixa kan kalena wuxuu rumaysnaa inuu lumin karo badbaadadiisa haddaannu taxaddar muujinin markaasay labadoodiiba murmeen mid baa wuxuu yidhi haddii aan raaci lahaa waxbariddaada waxaan iska sidan lahaa dembiyadayda waayo maba luminayo badbaadadayda kii kale ayaa u jawaabay oo ku yidhi ilaa iyo imise ayaa dembiga hoos ugu quusaysaa si qof masiixi ah uga haqabeelo dembigiisa haddaba waa jawaab wacan in adiga qudhaadu aad isweydiso imise goor baan hoos dembiga ugu quusaya si dembiga aan uga haqabeelo marka waxaad u baahan tahay inaad adiga qudhaadu isdhereriso oo aad isweydiso ilaa iyo imise ayaan u baahanahay inaan dembiyo sii falo anigoo weliba masiixi ah qofka dhab ahaan masiixa u rumaysan kuma socon karo dembi oo laabtiisa ayaa diidaysa dembiyada uu gelayo ninbaa wuxuu yidhi dembi fale soo dad ma ahan mid kale ayaa qabsaday hadalkii oo wuxuu yidhi kii dembaaba oo ka qoomameeya dembiyadiisa waa mu'min kii dembigiisa ku faanase waa sharrow saaxib innaga oo dhan jarribaadda ama duufsigu waa ina saaran yahay laakiin waa inaynu xaqiiqsanno inaynaan dembi dhalin ama falin haddii aynu damac xun yeelanno oo damiciina dembi u dhalo dhimasho ayaa imaanaysa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu dhegaystayaal iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan hadiye kasta oo wanaagsan iyo hibe kasta oo kaamil ah kor bay ka timaadaa iyadoo ka soo degaysa xagga aabbaha nuurarka isagoo aan lahayn rogrogmad ama hoos laalaabasho waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysataan waxbariddan caaqibadda leh aayadda toddoba iyo tobanaad habeenka xiga ayaannu idiin fasiraynaa
ruuxan ka samaysanahay rabbuuna xaggii ka yimi ramaadkii oo doogga baxaa canaa ramaadkee la dhammo raxada hudaadee la tago casiiska aynoo rakibay ilaahay waa raxiim ruuxan ka samaysanahay rabbuuna xaggii ka yimi ramaadkii oo doogga baxaa canaa ramaadkee la dhammo raxada hudaadee la tago casiiska aynoo rakibay ilaahay waa raxiim
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyo masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin